wasaaradda haweenka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ku qabatay kuna looga hadlayay sharciga xeerka naafada dowlad goboleedka hirshabeelle kulanka ayaa waxaa ka qaybgala xubno ka socday wasaaradda haweenka hirshabeelle mas-uuliyiin ka socday guddiga xuquuqul insaanka baarlamaanka hirshabeelle dadka baahiyaha gaarka qaba iyo marti sharaf kale wasiir dowlaha wasaaradda haweenka hirshabeelle marwe sacdiye kurus ayaa ka waramaysa ujeedka kulanka iyo muhiimada uu leeyahay sharcigan annagana iyo guddigii xaquulisaanka ee baarlamaankana aan usoo bandhigaynaa in ay meelihii bannaan oo markaas wixii baahidooda oo ka maqan maadaama annaga xil naga saaran yahay ka wasaarad ahaan inaan baahidaas aan sharciyeyno oo sharci ahaan loo ansixiyo maadaama ay wasaarad ahaan xil naga saaran yahay aan ka shaqaynayno dad magaalada ku dhashay kusoo koray dhibaato badanna laga soo maray oo wax kusoo bartay marka wasaaradaha kalena waxaan ka codsanaynaa inay siiyaan jaanis dadkaas wax bartay ay uga qayb galaan shaqada iyo shaqaalaha sida ay dadka kaleba xaq ugu leeyihiin inay shaqaystaan mushaar qaataan
qaar ka mid ee marti sharafkii ka qayb gale kulanka ayaa soo dhaweeyey xeerka sharciga naafada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan soo dhaweyneynaa xeerka ilaalinta xuquuqda dadka naafada ee statekan ee wasiir ku-xigeenka maaragtay marwax xaliim cali saciid ay halkan ka akhrisay runtii waxaan leenahay haddaan nahay naafadii waa xilli loo baahan yahay iyo howshan timid
maanta waxaa halkan aan noolagu keenay xeerkii naafada ay oo la soo dejiyey wakhti la soo geliyey loogu talagalay naafada in la horgeeyo baarlamaanka iyo wasiirada si ay u ansixiyaan xeerkaasi kamidan ayaan nahay naafada maanta hindisan daan nala soo hordhigay iyo sharciyadan oo naafada ka degsan aad baan usoo dhaweynayaa maadaama oo nagula casuumay meesha oo baarlamaankan in si dhaqsiyala loo horgeeyana aad baan ugu soo dhaweynayaa hadaladaas xeerka sharcigan oo ay diyaarisay wasaaradda haweenka hirshabeelle ayaa la rajeynayaa in la horgeeyo golaha baarlamaanka hirshabeelle si looga faa'iideeyo dadka baahiyaha gaarka qabo